حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيق من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا وتقارفوا وتحوبوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجانبوا حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan meel weliba oad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij aan ugu magac darnay muslimiinta iyo mowqifka uga aadan colammada kaas oo ah barnaamij aan ku falanqayn doonno duulaanka wejiyada kala duwan leh ee reer galbeedka ku qabsaday caalamka islaamka kuna kala qoqobay midnimadii muslimiinta iyo asbaabaha gaalada u suurageliya arrintaas iyo waxaa maanta la gudboon muslimiinta si ay uga soo kabsadaan aafooyinka uu keenay duulaanka militari midka dhaqaale iyo midka fikri ee lagu maasheeyey dhulalka muslimiinta xogta ugu badan ee aannu barnaamijkan ku soo gudbin doonno waxaan ka soo xigan doonnaa kitaabka la yidhaahdo almuslimuuna walcawlamah ee uu qoray al-ustaad maxamed qudub waxaana inagala qaybgeli doona culimmo iyo aqoon-yahano soomaaliyeed oo isdultaa ku samayn doona mawaadiicda uu falanqaynayo barnaamijka
دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج ومسلبوا barnaamijkan waxa uu soo gudbin doonaa macluumaad xooga muhiim ah iyo tawjiihaad ku socda muslimiinta oo aan filayno inay ka qayb qaadan doonaan baraarugga muslimiinta zamankan maanta la joogo ee uu xoogaystay niyadjabka heysta muslimiinta dhanka kalena uu nuxuusay hankii muslimiinta ee ahaa in mar kale islaamku ku soo noqdo hoggaanka maamulka dunida culimmada barnaamijkan inagala qayb qaadan doonta waxaa ka mid ah a-sheekh cabdililaah oo ka mid ah culimmada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed in badanna wax ka akhriya duulaannada xagga fikri iyo midka militari ay la daalaa dhacayaan muslimiinta bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wcala alih wasaxbi ajmaciin wax shaki kuma jiro maanta maaragtay heerka uu gaadhay duulaanka ay reer galbeedku inagu soo qaadeen xagga maskaxda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga caskariga xagga qaswiga fikriga haddaynu usoo noqonno amaan ka hadallo waxay ku guuleysteen nimanku waxay soo qaadeen horta inay dagaalkii ay soo qaadeen way ku guuleysteen in badan ay wax badan baa uga suura galay wax badan afkaartiisa way bedeleen muslimiinta muslimiin badan ayaa afkaartoodii isbedeshay oo maanta waxaynu gaarnay heer maaragtay aynan kala saari karin qofkii gaalkii asliga ahaa ee awal cadaawadiisaan iska fiirinaynay iyo kuwa hadda gaala raaca noqday anu isku midabka nahay isku luuqada nahay ee doorkii cayaaraya iyagu calanka u qaaday sidii dadka maaragtay maskaxda maaragtay looga bedeli lahaa oo maaragtay qiyamkooda iyo tawxiidkooda iyo diintooda looga leexin lahaa maanta labada qol aan ba la kala garanaynin nimanka iyaga gaalada markaa wax badan baa uga soo gala dhinacaas dadka iyaga ee hadda fakirka maaragtay iyagu xambaaray gaalada culayska ka qaaday gaalkii matalan haddii shalayto maaragtay ay john iyo michael iyo antonio ay maaragtay shalay idaacadda fadhiisan jireen ama ay maaragtay maxaa la yihahda madaariska iyagu macallimiin ka ahaayeen maanta axmed iyo cabdiraxmaan iyo cali iyo dad muslimiin magacyo muslimiin wata ayaa maanta madaariskii haya cilaankii maaragtay mas-uulka ah iyagaana dowrkii gaalada asliga cayaaraya maanta cilaankana wuxuu ka imanayaa qaswa fikir wuxuu ka imanaya dhowr muasasoo kala duwan buu ka imanayaa xagga cilaanku inagaga furan yahay cilaanka qaybihiisa kala gedisan sida internetkii iyo fadaayaadkii iyo maxaa la telefisiyoonkii iyo idaacadihii oo dhan buu inagaga socdaa xagga kale qaswigaas waxaa inagaga socdaa xagga tacliinta iyo manaahijta sida manaahijta unesco adigso kale ee dadka lagu bedelo fikirkooda lagu bedelo lagu gaalaysiiyo xagga waxaa inagaga socdaa nimanka uu ka imanaya nimanka khusaada ee soo duulayaasha ee dalka jooga ee dhaqan xumadooda dadku ay ku dayanayaan dadka marka fikirkaas maaragtay qaswiga fikirga dad badan cuquushooda waxbuu ka bedelay wuu ku cayaaray dadkii waxayba gaadheen heer maaragtay ay maanta u arkaan qofkii saaxiibka ahana ay cadow u arkaan qofkii cadowgahana saaxiib u arkaan oo gaalkii saaxiibka ka dhigaan iyo cadowgii shalaytana mujaahidiintii iyo dadkii muslimiinta ahaa iyo ahli sunnihii iyo dadkii khayrka maaragtay iyo kitaabka ku dhaqmayeen ay cadow u arkaan bay gaadheen dadkii xagga qaswiga fikriga halkaas layna gaadhsiiyey xagga dhaqaalaha haddaan usoo noqono tharawaadkii ama khayraadkii ummaddan oo iska lahayd ummaddan islaamka iska lahayd waxay ku dhacday cadowga gacantiisa ku dhacday waxayna noqdeen kuwa iyagu isku koobay oo ku taxakumaya manaabici iyo ilihii dhaqaaluhu kasoo baxayey ama khayrku khayraadku ay ka imanayeen sidii maaragtay dhulka macaadintii iyo batroolkii iyo beerihii iyo badda iyo khayraadka badda midna kamayna tegin iyagaa gacanta ku dhigay bilaadkeeni ama dhulkeenina waxay noqday aswaaqan meel suuq bay noqday oo maaragtay badaaca loo soo iibgeeyo cadowgu leeyahay oo lacagta un laynagaga gurto badaacooda ayaynu inagu istihlaagna waxna ma soo saarno dibadhac xagga warshadaha dibadhac xagga khibrada iyo maaragtay iyo aydil caamila ama dadka shaqeynaya ayaa ayaa muslimiinta haysta maanta dhaqaalihii marka iyaga ayaa shirkadahoodii waaweynaa iyo ayaa isku koobay iyo maaragtay ilahoodii iyaga nimankaas isku koobay xagga caskariga haddaynu soo noqono waa qaswi ama waa weerar shaamil ah oo ay maanta dal islaamo qaacidooyin ay gaaladu leedahay ka maran maba la heli karo dal kasta tagto qawaacid baa jira askari oo ay gaaladu leeyihiin hadday ugu fog tahay badday ku wareegsan yihiin malaakibtoodii ay quusayaan xagga jawigana diyaaradahoodii hawadaba ma faaruqayaan oo dalalka muslimiinta ay saa ugu dul wareegayaan marka nimanku waxa weeye haddii soo gaabiyo wayna qabsadeen xagga jawiga iyo xagga maaragtay badda iyo xagga maxaa layaha berrigaba meelna ummadda uma fayooba meel kasta gaalo askarteedi baa daadsan haddii xataa askartii militariga hee dareeska wati la waayo waxaa daadsan mukhaabaraadkoodii istikbaaraadkoodii ayaa wax safaarada lagu sheegay ama kusoo gabadeen ama wax lagu soo lagu sheegay muasasaadka khayriga ama dadka maaragtay samafalka ha kusoo gabadeen ama dhakhtarnimada ha kusoo gabadeen mukhaabaraadkooda baa meel walba kula taagan oo magaalo kasta maahe iyo caasimad kasta maahe xataa tuulo kasta ay taagan yihiin bal baadiyihii iyo waxay taagan yihiin iyo iyo kaamamkii qaxootiga ayay taagan yihiin mukhaabaraadkoodii marka nimanku qaswigooda dhinac kasta wuu shamilay xagga fikriga iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga caskarigaba maanta ummadda meel badbaadsan ma jirto ummadduna arrinta inay ka baraarugto oo ka dagaalanto ayaa la gudboon oo cadowgaas maaragtay isagaa ay meel uga soo jeesato oo khudadkiisa iyo mu'aamaraadkiisa ay fahamto ayaa ummadda la gudboon
يا مسلمون تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا الكره للإسلام فيهم ملة تترسب الكره للإسلام فيهم ملة تترسب ملة تتعسب ملة تتعسب ملة تتعسب rasuulka sala allaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa dhow in ummadaha ay isugu kin yeertaan sidaba dadka waxauna ay isugu yeertaan xeerada waxay yidhaahdeen ma tirayori aynu yarnahay baa keenaysa arrinkaas wuxuu yidhi rasuulka sallallaahu calayhi wasallam iska baddaa inaad yar tihiine idinka ayaa tiro badan laakiin waxaad tihiin daadxoorta oo kale allane wuxuu quluubta cadowgiinna ka saarayaa inay idinka heebaystaan idinkana wuxuu quluubtiinna ku tuurayaa wahni waxay yidhaahdeen wahniga waa maxay wuxuu yidhi rasuulka sallallaahu calayhi wasallam wahnigu waa adduunye jacayl iyo geeri nacayb حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني ابو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت xadiidkan wuxuu tilmaamayaa waaqica qaraar aynu maanta ku noolnahay ka muslimiin ahaan iyo dhibaatada aan dhaxalnay markii aan ka beernay dhabbihii cisiga iyo sharafka kaasoo ah in hage iyo hoggaanba laga dhigto kitaabka allah subxaanahu wa tacaala cadowgeennana kala hor tagno warmaha iyo sayfaha jihaadka sheekh maxamed qudub oo ah qoraaga kitaabka almuslimuuna walcawlama waxaa isagoo tacliiqinaya xadiidkan uu tilmaamayaa in dib u dhaca maanta ku habsaday muslimiinta uu dibkuu xusuusinayo xadiidkan oo aad mooddo inuu ka hadlayo xaaladda aynu maanta ku sugan nahay وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة السياسة أمة الاقتصاد أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها حين نسيت أن الدنيا لا تفترق عن الآخرة وأنه لا عمل من الأعمال يمكن أن يكون دنيويا بحتا فيفعل الناس فيه ما يشاءون غير ملتزمين بما جاء من عند الله وعمل آخر للآخرة يبتغى به وجه الله ويلتزم فيه بما جاء من عند الله waxay muslimiinta caalamka maanta ka cabanayaan waxa loogu yeero cowlamada iyo halista ay ku hayso jiritaankooda arrinkaasna xaq bay u leeyihiin maxaa yeelay waa iyaga dadka ugu horreeya ee beegsanaysa cowlamada iyadoo u samaysay magacyo kala duwan sida bariga dhexe ama dowladaha soo koraya ama dowladaha saboolka ah ama dowladaha dib u dhacay in badan oo ka mid ah bulshada muslimka ah ayaa magacyadan ka maqlay unuurbaahinnada durbana bilaaba inay ku hadaaqaan iyagoo aanan darsin ujeeddooyinka fog iyo ahdaafta laga leeyahay haddaba waa maxay alcawlama maxaase loola jeedaa maxayse ka dhigan yihiin magacyadan kala duwan ee loogu yeero waddamada ka baxsan yurub iyo ameerika waxaan su-aashaan hor dhignay al-ustaad abu moxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada barnaamijka nagala qaybgalaya alcawlama waa kelimad carabi ah oo ku cusub musdalaxaadka casriga ah waa kelimad aan laga helaynin in badan oo ka mid ah qawaamiista carabiga ah kuna cusub dhagaha dad badan oo muslimiinta ah kelimaddaas haddii aan qayaxno ama aan tacriifinno maadaama ay tahay kelimad ku cusub qawaamiista casriga ah waxaa aada isugu khilaafay dadka wax ka qora cawlamada kelimaddan tacriifkeeda qole waxay dhaheen al cawlama waxaa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaano annidaam alcaalami aljadiid ama nidaamka caalamiga ah oo hadda cusub qole waxay dhaheen oo ku soo dhoweeyeen alcawlama al isticmaaru aljadiid ama gumaysiga cusub ee kutub fara badan ayaa laga qoray tacriifaad fara badan ayaa laga bixiyey tacriifka ugu macquulsan waa midka uu iska leeyahay kaatibka kitaabka loo yaqaano bayna caalamiyat alislaam waalcawlama marka wuxuu ku soo khulaaseeyey kaatibkaasu tacriifka cawlamada asagoo maaragtay jamcinaya dhammaan tacaariiftii kale madmuunkoodii wuxuu yidhi alcawlama hiya alxaala alatii tatimu fiiha camaliyatu tagyiiri alanmaad waalnudumi aliqtisaadiya waalthaqaafiya waalijtimaaciya wamajmuucati alqiyami waalcaadaati asaa'ida waisaalati alfawaariqi addiiniya waalqowmiya waalwataniya fii itaari tadwiini nidaami ra'simaali alxadiid وفق الرؤية الأمريكية المهيمنة والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد wuxuu leeyahay cawlamadu waa in la bedelo dhammaan hababka dadku u nool yihiin nidaamyada xagga dhaqaalaha kuwa thaqaafada kuwa arrimaha bulshada qiyamka iyo akhlaaqiyaadka caadooyinka dadku ay leeyihiin oo caanka ah in la baabi'iyo dhammaan kala duwanaanshaha xagga diimaha ah xagga qowmiyadaha u dhexaysa ayadoo lagu salaynayo waxaa loo yaqaano tadwiil annidaam ara'simaali in la caalamiyeeyo oo la dowladeeyo ee nidaamka loo yaqaano alra'samaaliya alxadiida isla markaana weli lagu sii salaynayo si waafaqsan aragtida maraykanka oo markaa aaminsan in adduunka iyadu ay maamusho koonkana iyadu ay ilaaliso intaas haddaan oga gudubno tacaariifta dabcan waxay leedahay cawlamadu ahdaaf aad u fara badan iyo saameyn fara badan oo ay ku reebtay een caalamka ahdaaftaas waxay isugu jirtaa kuwa siyaasadda xaggeeda ah kuwa xagga maaragtay dhaqaalaha ah kuwa xagga arrimaha bulshada ah kuwa xagga aqoonta ah waana yacni ahdaaf kulluhaa khadiir ah muslimiintana laga rabo inay u diyaargaroobaan sida ay uga hortegi lahaayeen Een, haddaan u galno ereyada alcaalam athaalith adduwal annaamiya albilaad almutakhalifa dhammaan waa erayo hal macno u jeeda waa musdalaxaad siyaasi ah oo ka hadlaysa waddamo mucayana Ee, waxaa loo isticmaalaa ereyga alcaalam athaalith iyo ereyaalkan kale oo ku macnaha ah ee, dowladaha caalamka ayay waxay u qaybiyeen reer galbeedku saddex qaybood laba waxay ku magacaabeen alcaalam alawal iyo alcaalam athaani ay uga jeedaan dowladaha ku hormaray xagga warshadaha ama ha noqdeen maraykanka ee, reer yurub dowladahan waaweyn oo maaragtay sida ee, ruushka iyo shiinaha iyo wixii la mid ah iyo waddamo kale alcaalam athaalith waxay uga jeedaan dowlado fara badan intooda badanna waa alcaalam alislaami marka alcaalam alislaami annagoo og inuu yahay ee, mantiqadaha adduunka kuwa ugu muhiimsan ee, mid ka mid ah ee, dhan kastana qani ka ah ayay waxay u mag- ku magacaabayaan alcaalam almutakhallif ama alcaalam athaalith ama adduwal annaamiya Ee, dhammaan saan ognahay ee, waddamada caalamka islaamka badankoodana ee, ayaga ayaa maaragtay gumaystay oo reer galbeedka ayay maaragtay isticmaalkooda ayuu soo maray Ee, taasaana keentay oo u keentay muslimiinta dhibaatada iyo takhallufka ay ku- hadda ku tilmaamayaan ayaga ayaa sabab u ahaa oo markii lagu daro muslimiinta oo diintooda ku gaboodfalay marka khulaasatlqol waxaa weeyaan waddamada muslimiinta intooda badan ereygan hadda markii la idlaaqo alcaalam athaalith wuxuu ku dhacayaa inta badan waddamada muslimiinta fii aasiya wa afriqiya marka xaqiiqatan sax maahan muslimiintu inay ku qancaan in la siiyo mustawaha fii dayl alcaalam in la siiyo meesha ugu dambaysa caalamka ayna raalli ku noqdaan ayna celceliyaan oo dhahaan waxaan nahay alcaalam athaalith ama dunida saddexaad inkastoo ay muslimiinta sidaas uga cabanayaan cawlamada haddana waxaa aad u yar inay ku baraarugaan waxaa keenay dhibaatada iyo tiiha ay maanta la nool yihiin iyo in cadowgoodii lagu salladay dhulkoodii la boobay diinkoodii lala dagaalamay cirdigoodiina lagu tuntay kuwaasoo yimid kadib markii ay ka gaabiyeen takaaliifta diineed kana bayreen dhabbaha xaqa ah intii lagu guda jiray qarniyadii dhowaa aynu soo dhaafnay wuxuu gaabiska iyo kacararka takaaliifta diineed ee bulshada samaysay inoo horseeday in jaahiliyadda mucaasirka ah awood qallafsan la soo baxdo iskuna baahiso caalamka iyadoo marba sidata halkudheg iyo bandiirado aan ka tarjumayn xaqiiqdeeda rasmiga ah iyo wejigeeda dhabta ah xalaqaadka barnaamijkan aan ugu magacdarnay muslimiinta iyo mowqifka uga aadan cawlamada ayaan doonaynaa inaan isku dul taagno hadduu allaha qadaro waxaa loo yaqaano cawlamada iyo mowqifka ay ka taagan yihiin muslimiinta annagoo bidhaamin doona mugga ay leedahay cawlamada iyo sida ay muslimiintu mas-uuliyad uga saaran tahay inay soo ceshtaan makaanadii ay caalamka ku lahaan jireen haddaba waa maxay saameynta ay leedahay cawlamada marka laga hadlayo dunida muslimka waxaa inoo sharaxaya sheekh maxamed rashaad oo ka mid a culimmada soomaaliyeed allah u naxariistee maxay tahay marka cawlama aljadiida ama globalization ama afduubka adduunku waa maxay asaaskiisu waa mabda mabda ku dhisan oo ku salaysan weeye shucuubta in la gumaysto shucuubta adduunka in la gumaysto thaqaafada ay leeyihiin in la baabi'iyo fikrigooda in la dumiyo ijtimaacigooda in la baabi'iyo dhaqankooda dhaqaalahooda iyo jiritaankooda in la baabi'iyo ilaa ay ka noqoto shucuubtaasoo idil dhammaanteed ay ka noqoto mid si gaar ah amerikaanka u taageersan si guudna u taageersan reer galbeedka yacni waxay ku salaysan tahay in shucuubta la gumaysto lana baabi'iyo aqaafaadka ay leeyihiin dhaqanka ay leeyihiin caadaadka ay leeyihiin diinta ay leeyihiin luqada ay leeyihiin in la baabi'iyo oo ay soo galaan in ay noqdaan dad taabicu ah oo taageersan dowladda ameerika si guudna u taageersan reer galbeedka oo dhan waxay marka u qaybinaysaa kelmaddaasi markii tacriifkaas la fiiriyo caalamki waxay u qaybinaysaa kelmaddaasi laba caalam ayay u qaybinaysaa markaa duwal wax soo saara ayagu oo la yidhaha duwal sinaaciya ama muntija la yidhaahdo lisilac waa duwalka ayagu leh dhaqaalaha oo sancada leh oo baabuurta soo saaraya oo buugta qoraya oo manaahijta dejinaya oo iclaamkooda uu xoog badan yahay oo la doonaya intaasi baabuurkii in laga iibiyo ee dharkii ay sameeyeen in laga iibiyo inay iibiyaan ee wax alla wixii sancadoodu ay tahay inay noqoto dad toob inay noqoto loogu talagalay macnaha waxa weeyaan in la sameeyo oo baabuurkii la sameeyo oo dharkii la sameeyo oo kabtii la sameeyo oo maacuunkii la sameeyo oo air conditionkii lagaa gado oo marwaxaddii lagaa iibiyo lagu yidhaahdo waxaa sameeyey reer galbeed baa sameeyey ameerikaa samaysay iyo oroba iyo dowladihii laga gadi lahaa marka waxaas oo aan loo oggolayn inay samaystaan midid ay ariga ku qashaan inay samaystaan looma oggola caalam aan loo oggolaanin oo kale inay midida ariga ku qashaan inay samaystaan aan loo oggolayn maxaa yeelay mididii reer galbeedkan gadmayn ma haddii loo oggolaado inay samaystaan marka caalam oo suuq ah iyo caalamkii suuqa wixii lagu gadi lahaa soo saaraya sidaas ayay u kala qaybsan tahay marka waxa weeyaan haddaba ummadahaas mustahlikada ah marka haqaafo ma lahan baan nidhi waa laga baabi'iyey haqaafadii hawiyad ma laha ma laha khusuusiyaad ma laha mufakir looma oggola waxba looma oggola nin la odhan jiray richard hobot la odhan jiray oo reer galbeed ah ayaa wuxuu soo saaray kitaabkan layidhaha kitaabkiisi kooda globalizationka soo saaray marka wuxuu yidhi kitaabkiisa globalizationka wuxuu ku yidhi globalizationku waa wixii aan diyaarinay buu yidhi annagu oo aan u diyaarinay caalamkii saddexaad wixii la dhihi jiray dabcan caalamka saddexaad macnihiis waxau ahaa caalamka koowaad waa reer galbeedka caalamka labaad waxau ahaa reer bariga iyo shuuciyadda u ahaa caalamka saddexaad wixii ayaa ka soo haray ahaayeenoo la quudiyo markaasi ama la gumaysto ayay ahaayeen marka wuxuu yidhi globalizationku waxa weeye buu yidhi waxaan u diyaarinay caalamka saddexaad aan u diyaarinay weeye buu yidhi waliciddatu quruun ayaan u diyaarinay buu yidhi yacni several centuries ayaan u diyaarinaynay buu arrinta ayadaa inaan ku dabaqno ayaga korkooda marka wuxuu yidhi oo asagu soo gelshay in bracket alcawlamatu ama globalization is the new imperialism buu yidhi markaa waxa weeyaan buu yidhi gumaysiga cusub isticmaaru ljadiid yani globalization macnaaha isticmaaru ljadiid lishucuub ummadaha in la gumaysto isticmaar cusub in lagu gumaysto oo ka duwan kii horeto dadku ay yaqaaneen waa sidaasuu yidhi kelmadda la yidhahdo globalization waa sidaa kelimadda cawlamada carabta ay u bixiyeen afduubka soomaali ama kudhi ama ha ku odhanin kolka waxa weeyaan kelimadda la globalization tacriifkeeda khaaska ahi waxa weeye isticmaaru ashucuub aljadiid waxaan barnaamijkan ku falanqayn doonnaa nuucyada kala duwan ee mashruuca cawlamada iyo mowqifka ay muslimiinta ka qaateen hore iyo xilixaadirkan waxaan kaloo ka marnayn barnaamijka mowqifka ay kooxaha cilmaaniyiintu ka taagan yihiin cawlamada iyo sida ay ugu bishaaraysteen ulana dhaceen markii ay soo shaacbaxday waxaan kaloo soo bandhigi doonnaa hadduu allaha qadaro sida ay cilmaaniyiintu ugu arkaan cawlamadu inay tahay baldoosarka lagu xaaqi doono islaamka maadaama faasasku ay iyagu wataan ku dhici waayeen inay ku burburiyaan islaamka qaybaha dambe ee xalaqaadka barnaamijkan waxaan ku soo bandhigi doonnaa mustaqbalka islaamka iyo sidoo kale mustaqbalka culammada دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعب يدعو لكم أن تفجروا
inkastoo xajmiga mawduucan aan lagu soo koobi karin xalaqaad iyo taxano kooban haddana waxay naga tahay inaan muslimiinta ku baraarujinno hagardaamada iyo halisyada ku gadaaman cawlamada maadaama waajibka warbaahinta islaamiga uu yahay baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada iyo ka hortagga shirqoollada daahsoon ee cadowgu la maagan yahay inuu ku maran habaabiyo bulshada sida uu tilmaamayo asheekh cabdililaah qofna kama qarsoona doorka wax ku oolka ee iclaamka maanta ummadda meesha ugu jiro iyo ka hortagga uu ka hortegayo maaragtay iclaamka mucaadiga ah ama dhinaca kale ee weerarka ah kaasoo suntiisa maalin kastoo ku fidinaya habeen iyo maalin suntaasa u fidinaya oo xaqaa'iqii bedelaya oo runtiina beentii been kaaga dhigaya beentiina run baadilkiina xaq kaaga dhigaya xaqiina baadil kaaga dhigaya marka ciilaamka islaamigu nimankaa ayuu hortaagan yahay xagga dhinaca marka laga eego wuxuuna kaloo u taagan yahay inuu maaragtay muslimiinta wacyigeliyo oo xaqaa'iqa usoo gudbiyo waxaa adduunka ka jira oo dhabtaa usoo gudbiyo oo u caddeeyo fadaa'ilka islaamka iyo mabaadida islaamka iyo qiimikiisa u caddeeyo oo dadkii la tasqiifiyo wax la baro diintii la baro ciilaamka doorkaana wuu ku taagan yahay wuxuu kaloo ciilaamka u taagan yahay inuu fashiliyo dhagaraha cadowgu maaragtay iyo mu'aamaraadkiisa iyo shirqooladiisa inuu maaragtay iyo kaartooyinkiisa cadowga uu ku duminayo hadafkeedu yahay inuu caqaayadda ummadda dumiyo towxiidkeeda dumiyo akhlaaqdeeda dumiyo dadnimadeeda dumiyo kaana cilaamka islaamka waa ka horjeedaa waxa weeye isagana wuu la loolamaya maanta walwuba ka dheereeyey meelo badan marka la eego cilaamku marka waa daraf muhiim ah ama waa dhinac muhiim ah xagga jihaadka maanta isagana uu kaga jiraa oo qusaadka lala dagaalamayo nebiga sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum alsinatikum carabka kula dagaalama la yidhi marka cilaamku maanta weerarkii xagga carabka ayuu hayaa oo gaalada kala horjeedaa sidee loogu dagaalamaya carabka waxa weeye iqaamat lxuja waa in xaqa dadka loo sheego xujada lagu ogo oo lagu adadkaado gaalada lagu adadkaado oo la difaaco muqadasaadka islaamka iyo waxyaalaha muslimka uu dhowrso in shaacirtiisa la ilaaliyo oo dadkana lagu booriyo jihaadka lagu booriyo oo la jeclaysiiyo jihaadka weliba la jeclaysiiyo jihaadka fadligiisa iyo khayrkiisa iyo khayrka laga helayo haddii la jihaado gaalaal iska celiyo in ummadda loo bayaaniyo wuxuu islaamku kaloo qaybsan yahay inuu fidiyo waxay bulshada anfacaya adduunkeeda iyo aakhireeda wixii anfacaya inuu fidiyo oo wixii xunna ka reebo oo wixii ficanna u bayaaniyo oo uu qaato dowru alamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ayuu islaamku maanta taagan yahay haddii lasoo gaabiyo oo aan arrinta kusoo gabagabayno qalinka uu wato ninka iclaamiga ama ninka wariyaha ee islaamiga ah iyo kamarada uu xambaarsan yahay kama ahmiyad yara mundiqiyada ama qoriga ninka mujaahidka uu goobta dagaalka la taagan yahay ee gaalada uu maarad ku garaacayo bal marar badan ayuuba laga yaabaa inay ka hormarto oo tafuuq almundiqiyada kamaradu ay ka hormarto ama qalimka maarata wariyuhu ka hormaro marar badan baa laga yaabaa oo taasna waa waaqic maanta jira oo maarata dagaalku markuu socdo waad garanaysaa doorka cilaamku ku leeyahay xaqaaqa gaaladu markay isku daydo inay maaragtay qariso waxaa ku dhacaya jabkeeda markiiba waxaa arkaa cilaamka islaamiga ahaa oo fadaaixoodii soo bandhigaya oo meydkoodii daadsan soo soo maaragtay bandhigaya oo adduunkii amar waaqic hor dhigaya oo gaalada beenteediina wax kaba jiraan ka soo qaadaya marka door weyn buu cilaamku inoogu maaragtay jiraa maanta waana doorka looga baahnaa weliba isagoo maaragtay wasaa'ishiisu iska kooban tahay oo markii la garab dhigo dee maaragtay warbaahinta waaweyn ee caalamka marka la barbar dhigo imkaanihiisu iska yartay haddana doorku cayaaray waa door maasha allah ilahi meel loogu mahadiyo weeyaan فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صدق من بلاد المسلمين تسربوا يا مسلمون تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم إن شرقوا أو غربوا الكره للإسلام فيهم ملة
xalqadii koowaad ee barnaamijkan oo ahayd mid hordhac ah intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxaa inoo ballana xalqada xigta oo aan si anba qaadi doono mawduuca kuna naaqishi doono arrimo muhiim ah waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurageliyey diyaarinta iyo soo gudbinta barnaamijkan kadibna martidii iyo asxaabtii ka qayb qaadatay anigoo mucaad ayaa idinla socodsiinayey sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا ألف مليون تعد خسيتم إن تغلبوا كوثاء سيل أنتم إن تقهروا أو ترشدوا يا مسلمون استعبروا مما يذاع ويكتبون تخطيطهم أن يحتووا خير ثروتنا ويغسلوا فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيئوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا